الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraa'id waxaan soo gaarnay baabu tacsiib oo aan kasoo akrinay laba beyd ama saddex beyd meelahaasba saddex waa kasoo akrinay marka amhiladii ayaan maraynay inuu mithaaliyo tacsiibkii tacsiibkii marka hore xad ayuu u sameeyey wuxuuna yidhi waxaa la yidhaahdaa kullu man axrasa kula almaali min alqaraabati aw ilmawaali aw kaana maa yafdulu bacda alfardi lah fahuwa akhulcusubati lmufadala marka waxaan idhi maadaama tacriifkaas uu yahay tacriifun bilxukmi ayuu haddana amhilo uu ku koobay inkastoo uusan dhammaystirinoo waxna ka tegay marka casabadu waa saddex waxa weyan alcaasibu binafsihi qof asaga nafsadiisa casaba u noqdo oon cid kale casaba ka dhigin iyo alcaasib bikayrihi qofka qof kale sababtiis ku noqda casabo iyo alcaasib maca kayrihi qof qof kale markuu la jiro iska casabooba yaan marka kale casaba ka dhigin marka saddexdii casabo wuxuu u hormariyey alcaasi binafsihi alcaasi binafsihi uu uhormariyey wuxuu yidhi kalabi wاljadi wajadi اljadi wاlbni cinda qurbihi wاlbucdi wاlaqi wabni اlaqi wاlacmaami wasayidi اlmuctiqi di lincaami wahakada banuuhum jamiica fakulima adkuruhu samiica kalabi aabahoo kale weeyu yidhi casabada oo binafsi ah alcaasi binafsihi oogaa masale waxaa jirta gadaal aanu insha allah ku sheegi doono dadka gabal waxa weeyaan casabo kaliya ay wax ku dhaxlaan dadna waxay wax ku dhaxlaan ahlulfarad kaliya dadna ahl casabana waxbay ku dhaxlaan ahlulfaradna waxbay ku dhaxlaan laakiin labadooda looma kulmiyo dadna casabana wax waa ku dhaxlaan ahlufaradna waxbaa ku dhaxlaan waana loo kulmiya afartaba waa afar marka marka markaan baabkan dhamaynaan martixayna oon afartaba marka dad wax ku dhaxla casaba kaliya iyo dad wax ku dhaxla ahlulfarad kaliya iyo dad marna wax ku dhaxla casabo marna wax ku dhaxla ahlufarad oon la jamcin oo aan la jamcin iyo dad marna ahlulfarad wax ku dhaxla marna casaba wax ku dhaxla mar saddexaadna loo jamciyo marka adooga iyo jedka waxay kamid yihiin dadka ahlufaradna waa kusoo marna oo waxbay ku dhaxlaan casabana waa kuwan maantaan joogna waxbay ku dhaxlaan marmarna waaba loo jamciyaaba waa abka iyo jedka inta kale oo uu ku dari doono kulligood casaba kaliyahay wax ku dhaxlaan oo alcaasib binafsi markuu tirinayo inta kale ku tirinayo markaasuu yidhi kalabi aabihii oo kale weeye iyo waljadi awowgii iyo wajadiljadi waxa weeye maydka awowgiis awowgiis oo abul abi ah macnaha wuxuu la jeedaa abul abi wa in cala wax kuwaas waa casab halkaas marka labaa laga tirina waa ab iyo jad ilaa waxa wey waa in cala haba kormaro walibni wiilkii maydku dhalay isna casabu noqda hal walibni mar haddii la gaaro inta dan ka dambayda kulligood waxaan casabahan wax kuma dhaxlaan waa casaba oo binafsina ah cinda qurbihi dhawaanshadiisa agteeda iyo walbucdi fogaanshada agteeda macnaha ibnun ibnigii wa in nazala dii wey walibni wiil cinda qurbi dhawaanshadiisa agteeda iyo walbucdi fogaanshada macnaha ibni ibnulibni ibnulibn ibnulibni sidaas weeye walakhi walaalkii weeye markii walaal la yidhi marka waxaa soo galay casaba mar haddii laga hadlaayo akh shaqiiqa iyo akh liabi amaa akh oo liumin ah waxa weeyaan asagu ma soo galo casabo ahlulfarad kaliya dadka wax ku dhaxlu ka midi oon marnaba casabo cagta soo saarin iyo wabni laki walaalkii wiilkiisii ibn lana waxa weya ibn lak shaqiiq iyo ibn lak liabin waa labadaas iyagana iyo walacmaami adeeryaalkii acmaamti oo ah cam shaqiiq iyo cam liabin iyo wasayidi sayidkii oo kale sayidkii almuctiqi ee wax xoreeyey qofkii wax xoreeyey rijaalan ow nisaan waa isku mid rag iyo dumar wuxuu raba ahaado waa halka meel oo dumarku kasoo galaan casaba binafsi gabadha hadday addoon xorayday qofkaas ay xorayday wax dhaxla hadii la waayo uga sokeeyo casabaa ayadaa dhaxlayda casaba binafsigana la yihahda halkaas gabadhaa soo gasha rag iyo dumar waa isku mid marka sayidkaas sayidkaasoo dil incaami nimcaynta u saaxiibka oo qofkaanu haddee addoono xoole laleeyahay ah uu inta u nimceeyo xoreeyey oo waxa weeyaan wuxuu noqday qofkii qof jira oo mustaqil la ah tasarufkiisa wahaakadaa sidaasoo kaley ahaadeen banuuhum banul acmaami wa sayidi adeeryaalka iyo sayidka wiilashoodu banuuhum humta waxa weyaan alacmaam wa sayid lmuctiq adeeryaalka marka halkaas waxaa soo gelaya banul waxa weya ibnulcam ashaqiy iyo ibnulcam liabin iyo ibnulmuctiq jamiican xaalay dhan yihiin banuuhum taas laga xaalay wahaakadaa sidaasay ahayn banuuhum adeeryaalka iyo sayidka wiilashoodu jamiican xaalay dhan yihiin fa kun noqo limaa shayga adkuruhu aan sheegaayo samiican mid maqlan noqo kalabi wadalika mithaalkii kalabi aabihi oo kale wey iyo waljadi awowgii iyo waljadi ljadi awowga awowgiis iyo walibni wiilkii cinda qurbii dhawaanshadiisa agteeda iyo walbucdi fogaanshada agteeda walaqi walaalkii oo kale weeye oo shaqiiqii iyo liabin ah wabni laqi walaalkii wiilkiisii weeye oo ibnulaqli shaqiiq iyo ibnulaqli abin walacmaami adeeryaalkii oo kale weeye o adeerkii shaqiiqaha iyo liabin wasayidi sayidkii wey sayidkii almuctiqi ee waxa weye wa xoreeyey sayidkaasoo dil incaami nimcaynta u saaxiibka ahaa wahaakadaa sidaasoo kaley ahaadeen banuuhum banul acmaami wasayid adeeryaalka iyo sayidka wiilashooda jamiican xaalay dhan yihiin fa kun noqon lima adkur waxaan sheegaa samiican mid maqlo marka shan iyo toban ayaa casabatu binafsi gaaraan waxaana weeye abka ko jedka labo ibniga saddex ibnulibni afar akh shaqiiq ah shan akh liabin lix ibnulakh shaqiiqa todoba ibnulakh liabin sideed cam shaqiiqa sagaal cam liabin toban sayidka muctiqa ah waxa weeyaan sayidka muctiqa ah koob iyo toban ibnulcam shaqiiqa labaiyo toban ibnulcam liabin saddex iyo toban ibn ibnulmuctiq afar iyo toban afar iyo tobankaas baytulmaalka shan iyo toban ku noqon markii saas loo duuduubo baytulmaalku hadduu munadam yahay oo muntadim yahay isaga waa dhaxla oo maalka dhan uu qaato sida casabadii oo kale maalka haddii wax dhaxla la waayo shan iyo tobanka saas ku noqonaya marka lasoo duuduubo marka muctiqa rag iyo dumar labadii qof ayaa iskula jirta muctiqa ayaa iskula jirta kulligood waaba intaasba casabada oo casabatu min nafsi ah shaarx qaala maxamed ibnu axmed ibn qaala maxamed ibnu maxamed ibnu axmed wuxuu yidhi sibdulmardini aqulu waxaan leeyahay uu yidhi alcaasibu qofka casabooba binafsi nafsadiisa u casaboobaa huwa alabu aabbaha weeye marka meeshaas oo matniga oo uu yihi banuuhum banuuhumta waxaan u celinay banulacmaam wasayid meeshaasu shaarixu uu tacqiibi doona wuxuu dhihi doonaa ibnul ibnulmuctiq kaliya waxa weeye meeshaas xoogaa qusuura ku jira maxaa yeelay muctiqa haddii la waayo muctiqa casabadiisa almutacasibuuna bianfusihim dhammaantood way dhaxlaayaan oo mathal qofkan asaga casabo qaraabaa waaba waaye muctiq xoreeyeyaa jiray muctiqiina waa dhin casabatu almutacasibuuna bianfusihim waana shan iyo tobankan aan sheegnay sidaanay u dhexlaaya sidaano marka ibnigiis kaliya maan ee ibni ibnulibni aabihiis awowgiis sidaanoo kale noqonaa marka xoogaa qusuurkaas yarkaana isagaa taqiibi doon aqulu waxaan leeyahay uri alcaasibu qofka casabooba binafsi nafsadiisa huwa alabu aabbaha weeye waljadu awowga weeye awowgaasu abuuhu aabba aabihiisa wain calaa haba sareeyo wa huwa awowgaasuna almuraadu waa midka loola jeedo biqowli uu yihi wajadu ljadi marka uu leeyahay wain calaadaasun ula jeeda walibnu wiilkii weeye iyo wabnuhu wiilka wiilkiisa wain safala haba hooseeya safula safila waa muthalath baqarigu taas faaidadaas waa kuu dhigay muthalath inuu yahay waayahay wa huwa wain safaladaas almuraadu waa midka loola jeedo biqowli naadimka qowlkiisa uu yihi cinda qurbihi walbucd cinda qurbihi ibniga dhawaanshadiisa agteeda iyo walbucd fogaanshada agteeda afar wey halkaas wlaqu walaal weeye oo lilabaweyn usugnaaday iyo walaqu aw lilabi aaba usugnaaday lix wey halkaas wabnulaqi walaalka wiilkiisa wey oo lilabweyn usugnaaday aw liabin usugnaaday waa sideed walcamu adeer weeye oo lilabaweyn usugnaaday aw liabin aba usugnaaday waa toban wa abnaauhumaa waa labiyo toban wahuwa lmuraadu waa midka loola jeedo biqowlih buu yidhi walacmaam oo macnaa wiilasha halkaasuu gelshay laakiin sida raajixa wiilashu halkaas kuma jiraane wiilashu meeshay ku jiraan waa soo socotaa isagaana kutusi doona meeshaan hadda acmaam unbaa lo uu yidhi waana waxaa loola jeedaa waxa weyn cam oo waxa weyn liabaweyna iyo cam oo ah liab aa loola jeedaa ma ahan wiilasha meeshaan inuu gelsho ma ahayn walmuctiqu kii u xoreeyey waydakaran mid labkaan ahaaye ow unha ama mid dhadig ahaaye iyo wa casabatu lmuctiqi midka uu xoreeyey casabadiisa binafsi nafsadiisa u casaboobay halkaasa sidaasaa fiican wa qowluhu uu yidhi wahaakadaa sidaasay ahayn banuuhum wiilashoodu jamiican dhammaan xaal ay yihiin ey wabnulcami waa kaasa ina adeerka oo lil abweyne usugnaaday iyo wabnulcami ina adeer oo lil abin usugnaaday iyo wabnulmuctiq markaasuu yihi wa fiihi waxaa ku sugan nawcu qusuurin xoogaa gaabin ah xaytu meel iqtasara uu ku gaabsaday uu yihi uu ku gaabsaday calaa ibni lmuctiq oo wasakata uu ka aamusay can baaqi casabatihi muctiqa casabadiisa intii kale almutaxasibiina ee u casaboobeen bianfusihim nafyaalkooda maxaa yaele ibniga keliya maaha ee casabadiisa almutaxasibiina bianfusihim dhammaantood waa ka bedel noqonaya isaga markii la waayo sidii ayagoo u kala horeeyay fa kullu waaxidin mid kasta uu yidhi fa kullu waaxidin mid kasta oo min alcasabaati casabooyinka ka mid a caaib aa mufradkii ahaa casaba ah jamc iska noqday haddana casabaad aa lagu sii jamciyey markaasuu yihi fa kullu waaxidin mid kasta oo min alcasabaati ka mid a almadkuuriina ee lasoo sheegay casabooyinka lasoo sheegay yaxuusu waa aruursadaa jamiica almaali maalka dhammaantiis idanfarada markuu gooni noqdo markuu gooni noqdo maalka waa aruursadaa waxyaalaha saddex sifo oo casabada alcaasib binafsi uu iska leeyu raba inuu sheego laba ka mid a saddex sifo iska leeya markuu keligiis joogo wax wax dhexlaya maalkao dhan uu qaataa saasaa lagu yaqaana qof aan caasib binafsi ahayn maalkao dhan ma qaato ko wa ya'hudu wuxuu qaataa maa fadula wixii kasoo hara cani lfuruudi fardyaalka in kaana fi lmas'alati masalada hadduu ku sugan yahay saaxibu fardin saaxibulfarad haddii saaxibulfarad ku jirana markay saaxibulfarad qaato ow akthar ama wax ka badan saaxibulfarad in kaana hadduu hado fi lmasalati masalada saaxibu fardin ow aktharu ama saaxibulfarad wax ka badan oo laba saaxibulfaradaa joogta ama saddex saaxibulfarad ayaa joogta markay qaataan faradkooda wixii ka soo haray ayuu qaataa ijmaacan intaasuu sheegay wuxuu ka tegay xugun saddexaad oo ah asxaabulfuruud hadday dhammaystaan waa qada saaxibulfarad saasaa lagu yaqaan caasib binafsihi sida haalibkaa wey sida haalibka dadaan qadin waa ku jiraano kuwa la yidhi haddee mar casabay wax ku dhaxlaan marna farad marna waaba loo jamciyaa oo awowe iyo aabbaa hataa iyagu marna ma qadaan inta kale oo caasib binafsi ah saddexaas xuguna leeyihin hal midaa kasoo hara ibniga ibnigu marna ma qado mana imaan kartaba in saaxibulfarad dhameeyo maalkiisa maxaa yeelay badanaaba isaga xijaabaaba wixii wax dhexli lahaa mar hadduu isagu joogo maba imaan karaan asxaabulfuruud oo maalka dhamay karaan meeshaba inaa kelima marka lama suuray kala suuraddaas ma jirto halkaas darteeda baqariga wuu kuu qabtay qowluhu uu yidhi fa kullu waaxidin min alcasabaati ilaa aakhirihi daahiru kalaamihi yaqtadii wuxuu keena ana alibna yusaawi inuu la siman yahay man dukira dadka lagu sheegay fi hada alxukm walaysa kadalika sidaasna ma aha bal ina alibna wiilku laa yasqudu kama dhaco min almiiraati aslan madna kama dhaco laakiin haddee xukunkaas maba sheegin sharxina mogta inuu dhacee labada xugun oo kaleu sheeg inuu maalka aruursado caasi binafsihi marka uu keligiis yahay markii asxaabulfuruud wax ka joogaan hadduu mid yahay iyo hadduu laba yahan markay waxooda qaata waxay soo haraqaadaan labadaas xugun uba sheegayba ee xukunkan ah inuu dhacaayo markii maalka laga dhamaysto maba sheeginba hadduu sheego markaa kasoo istatnoo laha wiilku marna ma dhaco marna ma dhaco wuxuu ihi bikhilaafi baaqil casabaat casabaat intooda kalu khilaafsan yahi aabba iyo awoguna kuma jiraan maxaa ila ayagu haddii asxaabulfuruud ayba kamid yihiin marka sina kuma dhici karaan casabana waa noqdaan caasib binafsi asxaabulfuruudna waa noqdaan waana loo jamciyaa waa arki doonaa insha alla saddexda masale baan sheegi doonaa marka casabooyinka kala laga hadlaa oo ibniga wixii ka dambeeyey marka la tirinayay ibniga wixii ka dambeeyey wuxuu yidhi fa xiina idin yusaawiihim wiilku wuxuu kula siman yahay casabooyinka kale fii xukmeyni laba xugun oo min axkaamilcaasibi ka mid a fa yusaawiihim wuxuu kula siman yahay fii kownihi inuu yahay idan farada wiilku hadduu kali noqdo xaasa waa koobaa jamiica almaali maalka dhammaantiis wa ya'hudu wuxuu qaadaa ma wuxuu qaataa maa abqat ilfuruudu fardyaalku waxay soo reebeen wuu qaataa wa yukhaalifuhum wuu khilaafaa casabaadka fii maa ida staqraqat ilfuruud fii maa ida staqraqat ilfuruudu fardyaalku hadday dhammaystaan atarikata tarikada taas wuu ku khilaafaa fa inahu laa yasqudu ma dhaco wa baqiyatu lcasabati casabada intooda kalena yasquduna waa dhacan cinda dalik marka saddexdaasu kuuguma jira wowe iyo aabe iyo ibniga inta kale saddexdaas xugunay ka sameeyii wiilka iyo aabe iyo awoowena labadan xugun waa laleeyihin oo ah inay maalka hadday joogaan keligood qaataan hadday cas caasi binafsihi ay noqdaanna asxaabulfuruud waxay qaataan markay qaataan inta kale ay qaataan laakiin xukunka dhiciddaan sooma galaan sooma galaan halkan adiluu rabaa inuu keeno oo waa maxay adilada caddaynayda alcaasi binafsihi inuu markuu keligiis yahay maalka o dhan qaato iyo adilada caddaynayda alcaasi binafsihi haddii asxaabulfuruud joogaan markay faradkooda qaataan waxa soo hara inuu qaato adiladaasuu rabaa inuu keeno oo na sariixoo cadcad wuxuu yidhi liqowlihi ilaahay hadalkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeyaahe walxaal huwa aqii yarihuhaa uktadii uu dhaxlaayo in lam yakun lahaa hadduusan usugnaanin uktada waladun caruur waxaa la yidhi yastaftuunaka yastaftuunaka fi lkalaalati in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun haddii qof dhinto oo kalaala oon farac waarisana lahayn asal dukuurana aan lahayn hal gabanana uu leeyahay walahu uktu falahaa nisfu maa taraka baray leeda markaasaa waxaa ilahay yidhi wa huwa yarihuhaa walaalku gabadhaas walaashiisa isaga dhaxlaayo lama dhihin waxaasuu leeyahy marka hadduu keligiis yahay maxaa ku caddaaday isaga dhaxlaa ilahay haduu yidhi keligiisu qaadaa maalka halkaas markaa waxa caddaatay qofka caasi binafsihi ah haddaan asxaabulfuruud joogin maalka dhammaantiis inuu qaadanayo taasaa laga daliishaday wa huwa walaalku yarihuha gabadha walaashiisa isagaa dhaxla isaga dhaxla dina maalku wada qaadana wey in lam yakun lahaa waladun haddaan isan carruur lahayn ko taas waa mid waa tanaa marka in asxaabulfuruud waxay soo reebaan uu qaadana caasibku aabadi aabbihiiyo maanta waxa weeyaan casaba noqday waa ka iyo weli mafhuumi qowlihi ilaahay qowlkiisa mafhuumkiisa kii hore manduuqu ahaa tacaala alla waa sareeya ilah wuxuu yidhi wawarihahu abawaahu in lam yakun lahu waladun wawarihahu abawaahu in lam yakun lahu waladun haddaan meydku caruur lahayn wawarihahu abawaahu oo labadiisa waalid ay dhaxlaan waana marka uu noqdo aabbuhu caasib binafsihi markaanusan meydku caruur lahayn wey marka labada waalid ay dhaxlaan caruurna uusan meydku lahayn faliummihi thuluth a ilahay hooyo waxay leedahay saddex marka loo dhigo meel aabe lama sheegin allaana sheegay inuu wax dhaxlaayo oo wuxuu yidhi wawaritahu abawaab aawey macnaheedu waa maxe isagaa kuu sheegay wuxuu yihi weli abiihi aaban waxa usugnaaday albaaqi inta soo hartay halkaasna waa meesha laga qaatay caasib binafsihi marka asxaabulfuruud waxooda qaata marka soo haruuley maxaa yidhi hadda hooyo iyada asxaabulfuruud ka joogta ilahay waa sheegay waxeedii adoogii wuxuu ku gaabiyey alle inuu wax dhaxlaa macnaheeda waxa wey inta soo hartuu qaadan iyo wa qowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam ilahay wuxuu yidhi alxiquu haleeshiya alfaraa'ida faradyaalka biahliha dadka iskale dadka iskale haleeshiya faradyaalka famaa baqiya wixii soo haraa fali wlaa rajuli ninka ugu dhow ay usugnaaday dakarin oo rag ah wixii rag ah fali wlaa rajulin marka la yidhi dakarin waxay leeyihin culamadu iska ta'kiid maha maxaa yeelay badanaaba rajul carabiga waxaa loo adeegsadaa dakar baaliq ah hadda inaan loola jeedina lagu tusa oo ah dakar loo jeedo wax oo warow calooshaba ku jiro habeenka uu dhashay habeenka u dhintay mudakar un baa loo jeeda marka ninka ugu dhow ayaa qaadan maalka wixii soo haray laakiin marka hore asxaabuful waxooda kala siisiya marka masale cad weye muttafaqun caleyh qaala naadimku wuxuu yidhi wma ldi lbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi wاlأhu wاlcamu liumi waabi أwlaa min almudli bshatri nasabi wamaa lidi lbucda fogaanshada midka u saaxiibkaa uma sugnaanin maca alqariibi mid dhowla jirkiisa xaala uu ahaaday fi lirhi dhaxalka dhexdiisa uguma sugnaanin min xadin dheef walaa nasiib nasiib wamaa lidi lbucda midka fogaanshada u saaxiibkaa uma sugnaanin macal qariibi xaalu ahaaday mid dhowla jirkiisa fil irti dhaxalka dhexdiisa uguma sugnaanin min xadin dheef walaa nas min xadin dheef walaa nasiib nasiib waa isku macna waa iska cadfu ta'kiid wey halkan masale aada u muhiim ah ayuu uga hadlaya masale aada u muhiim ah ayuu uga hadlaya waxay tahay masaladaasu waxa weeyaan alcaasi binafsihi markuu wada joogo alcaasi binafsigaa jooga oo waxaa jooga mithaal ibni iyo ibnulibni labaduna waa casab ama waxaa jooga ab iyo jad labaduna waa casabaan la soo yiri waxau jooga akh shaqiiqa iyo ibn lakh shaqiiqa labada wacasabaa la soo yiri see la yeeri wuxuu ku leeyahay saddexa wax lagu kala hormariya labuu sheegaya midna waa ka tegin midaasna xashiyadan ka faaidaysan doona waxa wax lagu hormariya marka hore jihooyinka horta jihooyinka waan arki doonaa waxa ugu horeeya xagga casaba marka la yidhaha jihatlbunuwa maydku xudhaay casaba ayaga u hormaray haddii la waayo jihatlubuwa ku xigta marka la waayo waxaa ku xigta aljuduuda walukuwa awoowe iyo walaalo iskumara yimaadaan marka la waayo ay banulikhwa ku xigaan marka jihooyinka lagu kala hormariya hadday marka jihada hadday ay jooga oo la yidhahdo ibniyaa jooga abna waa jooga yaa casabaa warba male markaas wax casabaa ibniga adoog waa asxaabulfarq haddii jihe marka jihada marka masaladaas waa uu ka tegay waana muhiim jihooyinka laakiin sharaxuu ku keeni jihooyinku si ay u kala horeeyaan daraj sidaas hadday marka isku jiha yihiin ayaga isku jihay joogaan oo bunuwa waa hal jihe mogta ibni iyo ibnulibni iyo ibnulibnulibniyaa jooga taasuu masaladan kuugu cadeeyey wuxuu ku yidhi wamaa lidil bucda fogaanshada midka u saaxiibka uma sugnaanin macal qariibi xaal u ahaaday dhawaansho mid u saaxiiba fi irti dhaxalka dhexdiisa min xatin dheef walaa nasiib waxaa jooga ibni iyo ibnulibni ibnulibni waxba uma yaalin wax u yaalla male maxaa yeele waxaa jooga ibni oo ka sokeeya kan ka sokeeya xijaabi waxaa jooga ibnulibni iyo ibnu ibnulibni ibnulibnulibni waxba uma yaalin maxaa yeele mid ka sokeeyaa jooga mar haddii mid ka sokeeya jooga aabbaa jooga iyo awoowe jad waxba uma yaalin abaa joogay waxaa jooga jad oo ah abulabi iyo waxaa jooga abu abulabi jadka fog waxba uma yaalin ila mid ka sokeeyaa joogay waxaa jooga akh shaqiiqa iyo ibnulakh shaqiiqa ibnulakh waxba uma yaalin ila mid ka sokeeyaa joogay taasuu baytka beytka hore uga hadla labadii qof oo caasi binafsi ahaa oo isku jiha jira laakiin kala sokeeyo midka shisheeyo waxba uma yaalin masaladaas waa masala ka waran hadday isku jihana yihiin oo isku jihay jiraan waana isku darajo beydka labaadoo soo socda uga hadla beydkan wuxuu uga hadlaa labadoodii waa isku jiho oo labadoodii waxayna ka timaadaho kaliya waa ikhwada iyo banul ikhwa iyo acmaam iyo banul acmaam afartaasay ka timaadaa meel kale kama timaado labadoodii waa isku jiho oo horta waa ukuway wada yihiin darajona waa isku mid mid walba meydkula dhasha mid walbaaba laba akhaaba joogaan ama waxaa jooga laba ibnul akh ama waxaa jooga laba cam ama laba ibnul cam halkaas uga hadla beytkan taas uga hadla saan la yeelin wuxuu ku yidhi wal akh walaal walaalkaasoo liummin wa abid aabbii hooyo usugnaaday owla isagaa ka xaqnimo badan min almudli kii kusoo dhawaaday bishatri nasabi nasabka barkiisa oo aabba kaliya kusoo dhawaaday ila shatrku aabba iyo hooyu aha nasabkuy wuxuu yidhi wal akhu walaal walaalkaasoo liummin wa camin liummin wa abin usugnaaday aabbii hooyo oo meydka ku aabbii hooya owla isagaa ka xaqnimo badan min almudli kii soo soo dhawaaday bishatri nasabi nasabka barkiisa walcamu adeer adeerkaasoo liummin wa abin aabbii hooyo usugnaaday owla isagaa ka xaqnimo badan min almudli kii soo dhawaaday bishatri nasabi nasabka barkiisa halkaana waxaa la ihahdaa altaqdiim bilquwa aa la yihahda tii hore waxay ahayd altaqdiim bidaraja darajaa lagu kala hormarinayo wax waxa weeyaan ibni iyo ibnulibni ibniyaa dhawaa darajadaa lagu hormariy altaqdiim bidaraja ahayd hadda waxaan galaynaa altaqdiim bilquwa labadooda isku darajayba joogaanba waxaa jooga maydkii uma jooga bunuwa waxba kama joogaan ubuwana waxba kama joogaan laakiin laba akhaa joogaan oo akh shaqiiqa iyo akh liabin ah labadoodu marka isku jihana waa yihiin oo waa jihatu ukuwa hal jihay ka wada yimaadeen isku darajana waa yihiin maydkay la wada dhasheen maxaa lagu kala hormarin bilquwa midka qaraabanimadiisu xooga badanta waxa weeyaan midka aabbiyo hooyo maydka ku ah waa ka xoog badan yahi midka aabba kaliya ku ah q waa ka xoog badan yahi marka akh shaqiiqa iyo akh liabin waxaa la hormarina akh akh shaqiiqa ibnulakh shaqiiqa iyo ibnulakh liabinna ibnulakh shaqiiqa cam shaqiiqa iyo cam liabin cam shaqiiqa ibnulcam shaqiiqa iyo ibnulcam liabinna ibnulcam shaqiiqa waa intaas weyn waana afarta kaliyay ku koobanta meel kale aadimni waxaa la ihahdaa altaqdiim bilquwa in xoog qaraabanimo wax lagu kala hormariyo markaasuu yihi wal aku walaal walaalkaasoo liabin waa umin usugnaaday owla isagaa ka xaqnimo badan oo dhaxalka uga xaqnimo badan min almudli walaalkii soo dhawaaday bishatri nasab nasabka barkiisa walcamu adeerka oo liummin waabin usugnaadan owla saa ka xaqnimo badan min almudli adeerkii soo dhawaaday bishakri nasabi nasabka baarkiisa halkaas marka faa-ida uu hoos yidhi faa-ida waa calaamatu baqariga waxaa ka laga fahmay wuxuu yihi lawij tamaca hadday kulmaan banul ibni oo kale banul ibniyaa kulmay ow banul ikhwa aa kulmay ow banul acmaami aa kulmay fii darajatin waaxidin waa hal darajo fal maalu maalka awil baaqi ama inta soo hartay bacda asxaabi lfuruud baynahum dhexdooda waa bisawiye haddii ay isku jiha ka yimaadaan oo mithaal waa qubuwa xaggeeda ka yimaadeen wa kulligood waa abnaa waana isku darajo waana isku quwo maalka waa wadaagayan markaas waa qaybsanaya markaas waa qaybsanaya wax lagu kala hormariyo male waa masaladaasu halkaas uga hadlaya waa masle muhim sharax aqulu waxaan leeyahay u yidhi sibdulmaadiniga taqadama waxaa soo hormaray ana man qofkii infarada kali noqda min alcasabati xaalu kamid yahay xaaza inuu aruursanayo jamiica almaali maalka dhammaantood maalka oo dhan inuu qaadanayo ow amase maasha inuu qaadanayo abqati lfuruudu fardiyaalku ay soo reebtay wadakara wuxuu ku sheegay fii haadayni lbaytayni labadan bayd labadan bayd wuxuu ku sheegay alxuk xukma ma shay xukunkiisu ku sheegay xukma ma idajtamaca hadday kulmaan caasibaani laba casabo iyo fa aktaru wax ka badan ayuu ku sheegay labadaas casaboo min jihatin waaxidatin hal dhinac ka wada yimi jiha kama hadlin waa ka tegay masaladaas jiha in wax lagu kala hormariyo laakiin sharaxaa naga daway doono jihooyinka siday u kala horeeyaan isagaa sheegi doono sharxan aakhirkiisa marka laba casabo ama wax ka badan oo hal jiha ka wada yimi fa inahum casabadaas in kaana bacdun gabalkood hadduu yahay aqraba mid u dhow ilalmeyti meydka min bacdin gabalka kale xajabal aqrabu kan dhowaa xijaaba alabcadda midka fog midka dhow ah kan fog xijaaba falaysa uma sugnaanin lilabcadi midka fog xadun wax dheef ah min almiiraati dhaxalka xaggiisa waliru dhaxalkuna lilaqrabi ka dhow usugnaana maalan amhilu keena marka wuxuu yidhi fal ibnu wiilka meydku dhalay yaxjubu waa xijaaba ibna alibni wa kullu bni ibnin wiil wiilkiis dhammaantiis yaxjubu wuxuu xijaaba man taxtahu kan ka sii hooseeya oo min bani libni oo ibnulibniga ah liqurbihi dhawaanshadiisa daraaddeed u xijaaba walabu aabbuhu yaxjubu wuxuu xijaabaa kulla jadin awowe kasta wa kullu jadin awowe kastana yaxjubu wuxuu xijaabaa man fowqahu midka ka koreeya oo min alajdaadi awowayaal walaqu walaalka yaxjubu wuxuu xijaabaa ibna alaqi wiilka uu dhalay ama wiilka walaalka kale dhalay walcamu adeerka yaxjubu wuxuu xijaabaa ibna alcami wiilka adeer dhalay wa kullu bnu akhin ibnu ak kasta iyo wabnu camin ibnu cam kasta yaxjubu xijaaba man taxtahu kan ka hooseeyo wa kullu dalika intaaso dhan bilijmaac wey waaye xaashiyada meeshaas xaashiyadan si daqiiqa ayay markaa sida loo kala hormarinaayo casabada ay usoo khulaasayn bayd wuu kusoo khulaasayn oo nin kaloo waxa wey min culamaa ilfaraa'id kamida uu leeyahy qowluhu uu yidhi wadakara fi haadayni lbaytayni ilaa aakhirihi fain istaw ey fain istawayaa hadday sinaadaan laba caasi aw istawu ama ay sinaadaan fi filjihati xagga jihada ko oo isku dhinacay ka yimaadeen oo maalan waa abnaa kulligoodu maydkaa dhalay wa darajada darajadii waa ka siman yihin isagaa wada dhalay walquwati xooggii waa ka siman yihin xoogga wuxuu soo galaa waxaan idhi waa akqa iyo ibnu akh iyo cam ibnu cam yarxamuk allah halkaasu soo galaa saddexdaa intaas hadday ka sinaadaana ishtarkaa waa wadaagsanaya marka dhaxalka wax lagu kala hormariyo male saddexdaas hadday ka sinaadaan jihada darajada iyo quwada waa la garta wa in ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fi shayin shay oo min daalika saddexda kamid a isku jihaba maahan ama waxa weeyaan isku darajaba ma joogaan waa u kala sokeyn meydka ama isku quwo maahan saddexdaas mid hadday isku khilaafaan xajaba bacdum gabalkood waa xijaaben bacda gabal kale wma dakarahu naadimu naadimku waxa uu sheegayna bacdu qaacidati waa qaacida gabalkeed qaacida kala dhiman wey saddexdii shay yarxamuk allah saddexdii shay oo wax lagu kala hormari jiray laba ka miduu sheegay qaacidadaasoo dakaraha uu sheegay aljacbariy jacbari qaacida uu ku sheegay fii beytin waaxidin xayu qaala meel uu yidhi fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdaha taqdiima bilquwati jcalan wuxuu yidhi fataqdiimu horumarintii biljihati jihadu ahaada jihadaa wax lagu kala hormariya marka hore uma biqurbihi haddana maydka waxa weeyaan caasibka dhawaanshadiisu ahaaday oo darajada wax lagu kala hormariya wa bacdahumaa labadaas ka gadaal ijcalan ka yeel oo ka yeel ataqdiima horumarinta bilquwati xooga ka yeel saddexdaasa wax lagu kala horumariya wuxuu yidhi ataqdiimu fataqdiimu horumarintu biljihati jiha bay ahaa oo ayadoo uu jooga jihatbunuwa jihatubuwa casaba noqomin ibniyaa jooga ama ibnulibniyaa jooga ama ibnulibnulibniyaa jooga aabe iyo awowo midna casaba ma noqda jihadaa ka horeeya hadii jihadaa saas ugu kala hormariya iyadoo aaba joogo iqwa meeshaba sooma galan ma imaan karaan waa laga horumari hadday jihada wada yihiin marka hal jiha ay wada jiraan oo waa ubuwo kale ay wada jiraan oo waa ibni iyo ibnulibni ama ubuwa xaggeeda ay wada jiraan oo waa ab iyo jad ama waa ukuwa xaggeeday wada jiraan oo waa akh shaqiiqa iyo akh liabi amase akh waxaa tidhahdaa iyo iyo ibnulakhle darajada ku horumari waa midda labaad darajada ku horumari uma biqurbihi u ku yidhi oo waxa weyaan ibni iyo ibnulibni isku jihay jiraan laakiin ibnigaad horumarine dhawaanshadiisa labadaas haddii la waayo wa bacdahuma labadaas ka gadaal ijcalan ka yeel oo ka yeel taqdiim horumarinta bilquwati xoog yaa xoog badan e marka quwaduna waxay soo gasha ahaan nidhi ikhwada iyo banul ikhwa iyo acmaam iyo banul acmaam afartaas meelood bisay gashaa quwadu ayagaasaa la yidhahdaa yaa meydka ku aabiyo hooya yaase ku hooya halkaasay soo gasha marka quwada waxa lagu kala rajaxaana waxaa nidhi waa afar waxa weeyaan waa ikhwada banul ikhwa acmaam iyo banul banul acmaam afartaas weya markaasuu sharxay beytkii sii sharxay calaamat lbaqari wuxuu yihi ataqdiimu horumarintu yakuunu wuxuu ahada biljihati jiho awala marka ugu horeeya markay dadkan oo alcaasi binafsi ay wada badan yihiin jihadaa la fiirin jihadaasoo min aljihaati kamid alaatiyati ee uu imaan doono dikriga sheegideedu sharxi noogu imaana ko uma bilqurbi hadday isku jiha noqdaan uma bilqurbi sida loogu dhow yahay ila lmeyit meydka waaya haddii ay ay isku in u jiraanna uma bilquwati xooga waayo asha ashaqiiqu shaqiiqu muqadam waa laga hormarina cala aladi bilab ha midkii oo waxa weyan kusoo dhawaaday aabbaha waayahay sharax ayaga marka maardiniga aan ku laabano wa kula dalika bilijmaci marka wuxuu yihi wacadafa wa cadfu lmusanifi musanifka cadafkiisa dhe wa cadfu lmusanifi musanifka cadfidda uu cadfay annasiiba nasiib cala alxadi uu ku cadfay litawkiid adkayn waa ee labada lafti waa isku macna maxaa yeelay liana alxada xadiga huwa nasiib waa nasiib fa in tasaawaa hadday sinaadaan caasibaani laba casabo iyo fa akharu wax ka badan fi lqurbi xagga dhowaanshada wadalikaas bian itaxadad waa inay midowdo darajatuma darajadoodu fii jihatin jiha jihadaasu waaxidatin keligeeda fandur fiiri ha isku jihana waa yihiin isku darajana waa yihiin in kaana bacdun gabalkood hadduu yahay yudli mid usoo dhawaana ila lmeyti meydka biummin wa abin aabiyo hooyu mid ugu soo dhawaana walaakharu midka kalena yudli wuxuu ugu soo dhawaana biabin faqad oo kaliya falmudlii kii soo dhawaanayay bilabaweyni labada waalid owla isaga u xaqle bilirdi dhaxalka min almudlii kii soo dhawaanayu ka xaqleeyay biabin aabi ijmaca wa huwa kaasuna muraaduhu waa naadinka muraadkiisa bilbeyti thani beytka labaad u ula jeeday falirku dhaxalku lishaqiiqii usugnaaday midka ku aabiyo hooya waxdow kaligiis wainamaa yakunu dalika arrinkaasuna wuxuu noqdaa fi likhwati koo wa baniihim wiilashooda labo walacmaami adeeryaasha saddex iyo wa baniihim wiilashooda afartaasu noqda ataqdiim bilquwa waa afartaas bis wa fuhima waxaa laga fahmay minhum min qowlihi naaninka qowlkiisa annahum casabadii ida stawuu hadday sinaadaan fil idlaai soo dhawaanshada ilalmayiti meydka loo soo dhawaaday hadday u sinaadaan wadalika bian kaanuu inay noqdaan kulluhum dhammaantood ashiqaaa kuwa ku abi hooya ow kulluhum amase ow amase kaanu ay ahaadaan kulluhum dhammaantooda liabin falaysa bacdun gabalkood ma ahan owlaa mid u xaqli min bacdin gabalka kale bal yashrakuuna waa wadaagsanayaan bal yashrakuuna waa wadaagsanayaan fi lirthi dhaxalka baynahum dhexdooda bisawiyati si sinsimana u wadaagsanayaan wa huwa xukunkuna kadalika waa sidaas laga fahmay ijmaacan sida lagu ijmacsan yahay kalbaniina sida wiilasha meydku dhalay wiilasha meydku wada dhalay wa waa wadaagsanay mala iyo wa kabaniyihin wiilashoodo kale iyo waxa weya ikhwada ashiqada iyo kuwa liabin ah iyo kuwa walam yadkur ma sheegin hunaa musanifku oo naadimka ah saddexdii wax lagu hormarinayo miduu ka tegi waa nagin tiyuu raba shaarix inuu sheego walam yadkur ma sheegin naadimku hunaa halkan ma ida khtalafat hadday iskhilaafto jihat lcusubati casarnimada jihadeed waseyadkuru bacdahu gabalkiisuu ku sheegi doona fi baabilxajr wuu ku sheegi doonaa wajihaat lcusuubati cusuubada ama qaraabanimada waxa weeyaan jihooyinkeeda ay ka timaadaa sittatun lix wey cinda shaaficiyati waa markaan baytulmaalka baytulmaalka marka uusan munadam ahayn ay lixta ee baytulmaalku hadduu munadam yahay waa u toddobo shaaficiyada sidaas darteeda kitaabaha markaad aragto kuwa dhaxalka qaar leh waa toddobo jihaadtu cusuuba iyo qaar leh waa lixda aragto isma khilaafsan ee qaarna baytulmaalkii ayay mun muntabi inuu yahay ku xisaabiyeen qaarna waxay leyiin ma aha ee si kale khilaaf kale kuma dhex jiro wuxuu yidhi wajihaat lcusuubati casabanimada jihooyinkoodu sittatun waali sidan uu usheegay in u kala horeyda albunuwatu wiilnimo mar hadday jihadan wiil uu joogo oo maydkii dhalay ibni ibnulibni ibnulibni wax kale oo casaba binafsi u imaan kara ma jiro iyo casaba kale mid maro waa ko waa jihada ugu horeyda ko uma alubuwatu a ku xigta marka la waayo maydku wiiluu dhalay darajada labaad waxa weeyaan maydka aabihiis isaga caasi binafsi noqdo saddex uma aljuduudatu waluquwatu waa la isku qabana awoowe iyo ikhwa ilaa waa wax wada dhaxlaan labadoodu ma kala hormaraan isku maray wax dhaxlaan hadday wada joogaan waa saddex uma banul ikhwa maydka walaalihiis wiilashay dhaleen a afar ku ah haddii ak joogo haddi ayaga waxba uma yaalin jihadaasa ka horeya shan uma alcumuumatu adeernimada aa ku xigta iyadoo ak joogo adeer waxba uma yaalin uma alwalaa-u maydka ciddii xoreyda lixdii waa taas lixdaas wey meeshaasu calaamatulbaqarigu uu ka qabtay fiiri marka oo jihooyinka intaas waa sidii shaaficiyada madaahibtii kaleto marka ku daray baqarigu wuxuu yihi qowluhu uu yihi wajihaat lcusubati sittatun binaan wuxuu ku dhisu yihi calaa ana baytalmaali gayru muntadim inuusan nadaamsanayn baytulmaal waman caddawn qofkii tiriyey jihooyinka sabcatan toddoba xaala yihiin binaan liajli binaan dhisi daraadeed wey calamtidaami baytulmaalkaa nadaamsan ku dhisa falaa tanaafiya isdiidid ma ahanin bayna alcibaaratayn kaas waa shaaficiy wa amaa cinda almaalikiyati maalikiyada agteeda fa jihaat lcusuubati casabanimada jihooyinkeedu sabcatan waa toddobo wadadan shaaficiyada wey waxba ku khilaafi maayaan hal mid ay ku khilaafsan yihin horena aan usoo sheegnay baytulmaalka ayagu uma shardiyaan inuu muntadim yahay waxay leeyihiin haddii la waayo qof dhaxla baytulmaalka dhaxla ama muntadima ama amayu ahaani waa halkaas intaas ku khilaafsan yihin saas dartoodu ayagu isma khilaafaano marna lix kama dhigaan marna toddoba kama dhigaan ilaa maba shardiyaan shardiga ah baytulmaal ha nadaamsanaadee marka wuxuu yidhi ayaga toddobadoodu waa albunuwa uma alubuwa uma aljuduuda waluquwa uma banulkhwa uma alcumuuma uma alwalaa uma baytulmaal soo ma jeeda waa sidii uma aljuduudatu waluquw cafwa wa amaa cinda alxanaabilati xanaabilada agtooda fa sittatun waa lix maxaa yeele baytulmaal ayaga wax ma dhaxlo muntadim sawaaun kaana muntadiman aw kayra muntadim ayaga baytulmaala wax dhaxla lagamaba dhaadhici karo xanaabilo ma ogola waxay yidhahan fasitatu biisqaati baytilmaali baytilmaalka kaliya ka rid meesha waa in lixdii hadda shaaficiyada loo sheegay iyo toddobadii loo sheegay maalikiyada lixdii hore wa amaa cinda alxanafiyati fa khams waa shan ayaga horta baytulmaal wax ma dhaxalsiiyaan ayaguna xanaabiladii taas kala mid yihiin meel kale marka wax ka ridaayeen waa kana albunuwatu taas waa laisu waafaqsan in la hormariyo ko uma alubuwatu waa laisu waafaqsan in lagu xijiyo laakiin ayaga ubuwa markay jiraan yidhaahdaan awowa halkaas ugu jiraan awowa waxay leeyihiin baabkaas awowa jooga xaa walaal u yaaleli xaa walaal meesha ma keenay ayagu maba dhaxal siinayaan masalada dhibka badan oo arki doono dhibkaas maba qabaan ayagu maba qabaan dhibka oo ah ikhwada macaljedka ah waxay leeyihiin aaba weeye awow qur-aanka alla kula sheegay inuu awow aabaye marka aabo jooga xaa walaal meesha keena marka ayagu meeshaas maba keenayaan marka ubuway udhexgala awow markuu ubuwa udhex galo oo ay halkaas sidaas u geliyaan waxay leeyihiin uma uma aluquwa maxay isdhex geliyeen ukuwa iyo banul-ikhwa ukuwadii iyo walaalahoodii wiilashoodii halkaas ay geliyeen saasay halkaas u geliyeen halkaas markay geliyeen oo ay saddexna maraayaan uma alcumuumatu iran uma alwalaa biisqaadi baytulmaal baytulmaal horta ayagu waa rideen oo wax ma dhaxal siiyaan sida xanaabilada lamid yihiin waidkhaal jadi jad kale wa way geliyaan waa in calaa haba sarreeya fi ubuwata halkaas ugu jiraa halkaas ugu jiraa wa banulkhwana fi ikhway geliyeen halkaas ayuu ka bixiyeen aduu masaa'il fiican oo kusii wadwadaaya kusii sharxay qaala naadim wuxuu yidhi walibnu walaqu maca alinaathi yucasibaanihina fi lmiraahi walakhawaatu in takun banaatu fahuna macahuna mucasabaatu walaysa fi nnisaai duran casaba ila alatii manat bicidqi raqaba halkan wuxuu ka gelayaa alcasabatu bilgayr uu ka bilaaba casabatun binafsi halkaas waa soo guda waana tirinayba iyaga dhanba sida loo kala hormarina anaa sheegnay saddexdii darajo halkan marka wuxuu ka gelayaa alcasabatu bilgayr waana afar ayaga dhanba wax oo la tiri karo iska koobanba wey waxa weeyaan waa bintada oo ibni la jirta amase bintul ibniga oo ibnul ibni ama mid kaloo ka hooseeya la jirta ukta shaqiiqa oo akh shaqiiqa la jirta ukta liabin oo akh liabin la jirta waa afartaas bis haddaad maqasho casabatun bilgayr gayrkuna waa afartan oo waxa weeyaan amase waxyaala yar yaroo soo raacaya xagga bintul ibniga dadka casabeeya ma arki doonaa iyo uktada oo awogu ma casabeeya wuxuu yidhi walibnu wiil walibnu wey xagga luga carabiya hadde af soomaaligii unbaa iska kalena tegay markaasaan walibnu iska lena walibnu waay wiilka iyo wal akhu walaalka macal inaafi kuwa dhadigla jirkooda xaal ay ahaadeen yucasibaani waa casabaynayaan hinne walaalahaas fil miiraati dhaxalka dhexdiisa waa ku casabaynayaan intaas beytkaasu ku dhammaaday casabatu bilgayr maxaa yeelay wuxuu ku yidhi ibni iyo akh haddii dhadigla jiro waa casabeeya marka ibni marka la yidhi waxaa soo gelaya ibni iyo ibnulibni waxa weeyaan ibnu sulbiga oo waladu sulbiga ah bintu sulbiga ayuu waxa weeyaan casabaynaya ibnulibniga marka ibnulibniga labuu casabeeya waa masale muhiim bintulibni waa casabayna hadday joogto haddii la arko bintulibni oo la sinan waa casabayna horta oo asaga ama la dhalatay ama la im adeera ilaa maydkan fiiri laba wiiluu dhalay matalan labadii wiil midna gabaruu dhalay midna wiiluu dhalay labadii wiilba waa iska dhinteen maydkii wuu dhintay wuxuu ka tegay gabar iyo wiil labadaba awow u yahay wiilkoodiiyo mid walbaba labadoodu laakiin maxay yihiin waa ilma adeer sooma jeeda marka wiilkan gabadhan waa casabayna in adeertiisa waaa hadday wada dhasheenna waa lami oo waxa weeyaan maydkii wiiluu dhalay wiilkiiya gabar iyo wiil dhalay markaasuu dhintay gabar iyo wiilkan waa wada dhasheen waa ibnul ibni iyo bintul ibni waa casabayna marka ibnul ibnigu gabadhan walaashiisa oo la dhalatayna waa casabayna middan in adeertiisana waa casabayna taas waa masalo mas'alo kaleeto kasii daqiiqsan miduu eed eedadiisu casabayna ibnul ibnigu eedadiis uu casabayna oo mathalan maydkaanu wuxuu dhalay wuxuu dhalay maydkaanu gabar iyo laba wiil uu dhalay laba wiil gabadhii waa joogtaa kama dhiho labadii wiil midna gabaruu dhalay midna wiiluu dhalay waana dhinteen labadaas wiil markay dhinteen kii wiilka dhalay wiilkii wiilkalu dhalay waana dhintay isaguna marka waxaa jooga ibnu ibnul ibni iyo iyo waxaa jooga bintul ibni iyo waxaan rabnaa meeshaas laba gabdhoodu dhalin waa jooga iyo bintaa sulbi intaasaa jooga waxaa jooga fiiri wuxuu dhalay maydkaanu laba gabdhood iyo laba wiilu marka hore dhal labadii gabdhood kama dhiman waa u joogaan labadii wiil laakiin midba midna wiiluu dhalay midna gabaruu dhalay waana dhinteen markay dhinteen kii gabadha dhalay gabadhiisiiya u joogta kii wiilka dhalay wiilunta dhal u dhintay markaasaa waxaa jooga maydkii marka odagyaa markaas dhintay markaasaa waxaa jooga ibnu ibnul ibni wiil wiilkiis wiilu dhalay ko iyo bintu ibni iyo gabar wiil maydkaanu dhaloo dhintay uu dhalay iyo bintaa sulbin laba gabdhood oo maydku dhalay labada gabdhood oo maydku dhalay markay thuluthaan ay qaadanayaan xaggay kala baxay bintul ibnigan wax farad uma soo harin wiilkaas ay adeedada u tahay oo ka hooseeya iyada iyo iyada uludka lidakari mitl xadid mithla loo siin loogu qaybin marka ibnu ibnigii yuu casabeeyey saddex yuu casabeeyey mar wuxuu casabay karaa isaga midda la dhalatay oo ibnulibni iyo bintulibni oo mathalan maydkiiya wuxuu dhalay fiiri wiiluu dhalay wiilkiina gabadhii wiiluu dhalay gabadh iyo wiil waa wada dhasheen waa labadoodu waa mid gabadhuna waa bintulibni wiilkuna waa ibnulibni waa casabayna taas waa ko wuxuu kaloo casabay in adeertiis oo maydkii laba wiilu dhalay labadii wiil midna gabadhu dhalay midna wiilu dhalay waana dhinteen labadii wiil yaa jooga waxaa jooga gabar uu awowo u yahay maydka iyo wiilu awowo u yahay oon wada dhalan oo ilma adeera wiilkaaso gabadhaas in waa casabayna adeerkiis dhalay ibnulibni iyo bintulibni aan wada dhalan waayo waa casabayna taasna dali midda labaad eh tan saddexaadna waxay eedadiis inuu casabay oo maydkii wiiluu dhalay gabaru dhalay wiil kalu dhalayna wiilu dhalay wiilkiiya wiil kale dhalay waana dhinteen kuwaas markaasa waxaa jooga ibnu ibnul ibni iyo bintu ibni gabadhaas eeday u tahay haddaysan farad helin waa u casabayna marka saddexu ibnu ibnigu casabeeya ibnigu laakiin bintu sulbiga unbuu casabeeya halkaas marka waxa weyan ibni iyo ibnulibni hadday la joogaan gabdho waa casabeeya halkaas marka waa labo ko wal aquna waa labo ak shaqiiqa ukta shaqiiqahu casabeeya ak liabinna ukta liabinu casabeeya khalaas taas warkooduba intaasu ku gaabay afartaas weeya marka markaas wuxuu yihi walibnu wiilkii iyo wal aqu walaalkii macal inaafi kuwii dhadigala jirkooda xaalay ahaadeen yucasibaane way casabeeyaan hinna inaafkaas filmiraati dhaxalkay ku casabeeyaan halkan beytkan wuxuu ka gelaa alcasabatu maca alghayr alcasabatu maca alkhayr wax dhin badan maa ayagana waa laba bis ukta shaqiiqa ah oo maca bintin o maca bintis o maca binti ibni iyo ukta liabin oo maca binti sulbin o binti ibni ahaata waa intaas bis casabatu maca alkhayr oo dhan waa intaas waa labadaas waxa way ukta shaqiiqaha joogta waxaana maydka u jooga bintu sulbi ama banaatu sulbiyaa la jooga ama waxaa la jooga bintu ibni ama banaatu ibni waa casabay noqon ama haddii shaqiiqa la waayana waxaa soo gelayda ukta liabi markaasa maydkii waxaa jooga bintu sulbiyaa joogta ama banaatu sulbiyaa jooga ama waxaa jooga bintulibni ama banaatu ibni bis waa intaas labadaas kaliya wey macsabatu maca alkeyr labadaas gabdhood waa shaqiiqada iyo uktada liabin ah labadaasaa noqdaan maca alkeyr waxay qeyrka la sheegaana waa bintu sulbi ama banaatu sulbi ama bintulibn ama banaatu ibni waa qeyrka la sheegaa wuxuu ku yidhi wal akhawaatu walaalihi ama shaqiiqaad ha ahaadeen ama liabin ha ahaadeene in takun hadday sugnaadaan waa taam banaato gabdho fa hunna akhawaadku mucasabaatun waa kuwa la casabeeyey macahuna maca albanaat gabdhaha la jirkooda marka akhawaad wal akhawaat muxuu ula jeedaa shaqiiqaad iyo liabin banaatna muxuu ula jeedaa banaatu sulbi iyo banaatu ibni mid walba intaas loola jeedaa wuxuu yihi wal akhawaatu gabdhihii walaalaha oo shaqiiqaadka ahaa ama liabin ahaa in takun ay in tuujad haddii la helo banaatun oo banaatu sulbi ah ama banaatu ibni ah haddii la helo fa huna akhawaadkaasu mucasabaatun waa kuwa la casabeeyey macahuna maca albanaati casabay noqonayo walaysa fi nisaai walaysa ma ahaanin fi nisaai haweenka dhexdooda duran dhammaan xalayhim jamiica duran marka dadaa la godo daran hadday qoran tahayna waa saxo ey qadcan go-naan wey isagaa labadaba waxa weyan taas isagaa dabdi doona shaarix walaysa fi naasa haweenka dhexdooda ma ahaanin duran dhammaan xalayhin casabatun ey casabatun binafsi ula jeeda alcaasi binafsi haweenku ma jiro ila latii middi maahane manad galladaysatay bicidqi raqabati qoorta xorinteed casabatun binafsi waxaa haween ka soo gala waa muctiqada meel kale kama soo gasho aqulu waxaan leeyahay yuu yihi shaarixa aqulu waxaan leeyahay yuu yihi lamaa faraqa markuu ka soo jeestay naadimku min dikri lcasabati casabay sheegidooda binafsi nafsadooda u casaboobay sharaca wuxuu gudagalay yadkuru inuu shoogayo alcasabata kuwii casaboobay biqayri kayrkiis iyo walcasabata casabada inuu sheegay maca kayri kayrkiis la jirkooda casaboobe falcasabatu midka ku casaboobay biqayrihi huna arbacatun waa afar iyaga dhamo albintu wax casabaynaana waa waa ibniga wa bintulibni ibnulibni yaa casabaynaaya bintulibni waluktu lilabaweyni oo ak lilabaweyn aha casabayna ama jad wاlأktu لأbin ayadana akh لأbin ama jadaa casabeey falbnu uu ku yidhi wiilka iyo faactar wax ka badan ibn hadii lu yidhah dee toban wiil haddayihin waa la mid yucasibu wuxuu casabeeyaa albinta gabadha maydku dhalay iyo faactar wax ka badan wa milu waxaa lamida ibn libni iyo faactar wixii ka badan yucasibu waa casabeeyaa bint alibni allatii taasoo fiiri meesha marka saddexdii rabaa in xoogaa uu xoogaa uu ku tusaaleeyo marka aad uu masaladaas uu xoogaa ugu dheeraa doona markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi wamil waxaa lamid a ibn ibni iyo factor wax ka badan yucasib waa casabeeya bint alibni allati taasoo fi darajati isaga darajadiisa iyo faactar wax ka badan waa uu ku laaba doona masaladaas intaas uga tegi ma walaqu shaqiiqu aqa shaqiiqa iyo faactar wixii ka badan hal walaal iyo ka badanba yucasibu wuxuu casabaynaa alukta shaqiiqa uktada shaqiiqada iyo faactara wax ka badan walaqu liabin yucasibu wuxuu casabaynaa alukta walaasha oo liabi usugnaatay kadalika sidoo kale xaluya wahuwa kaasuna muraad almuraadu waa midka loola jeedo biqowli beytkii ku tusaalayna uu yihi walibnu wlaqu maca alinaafi yucasibaanhina fi lmiraahi falibnu hadeeru kusoo laabtay sooma jeedin falibnu yashmalu wuxuu kulminaa ibna sulbi iyo wabna alibni labadaasaa isla soo gelaya labadaas waa isla soo gelaya marka lagu yihi ibnigu waa casabeeyaa gabdhaha la jira ibni iyo ibnu ibniyaa loola jeedaa xaqiiqatan usoo gelaya oo majaazan calaa saxi wlaqu aq marka la yidhi yashmal wuxuu kulminaa alaqa shaqiiq iyo walaqa liabin qadcan go-naan walmuraad ujeedada bilibni loola jeeda iyo walaq aljins waayo ee hal mid looma jeedo xataa yashmala si u kulmiya almunfarida mid kali noqday iyo walmutaxadida kuwa badan wa qowli uu yihi maca alinaai ay maa maca albanaati hadday gabdha la jiraan wa banaati ibni hadday la jiraan walakhawaati almusaawiyaati oo la sima kullun mid kastoo minhum kamida ay kullu waaxidin mid kastoo minhum kamida wiilashaas oo afarta yucasibu wuxuu casabaynaa alinaatha kuwa dhadig almusaawiyaati oo la siman lahu isaga fi lqurbi xagga dhawaanshada iyo walidlaa soo soo dhawaanshada wa macnaha waxa weya anahu shaniye yakuunu waxaa usugnaana lidakari midka ragga mithlu xadil unthayeyne laba dhadig dheefkood ayaa usugnaana waa casabayna hadii lu yidhi macnaheedu waa saas lidakari mithlu xadil unthayeyne uqaybsaayaan waa ijmaacan liqowlihi ilahay hadalkiisa lila tacala alla waa sareeya yuusiikum ullahu alla wuxuu iniin dardaarmaa fii awlaadikum caruurtiina lidakari waxaa usugnaaday midka lab milu xadil unhayayn iyo wa qowlihi ilahay qowlkiisa tacala alla waa sareeya wain kaanuu hadday ahaadaan walaaluhu ikhwatan walaalo rijaalan rag ah iyo wa nisaaan haween falidakari milu xadil unhayayn waclam ogow marka ana ibna alibni ibnulibniga kamaa yucasibu siduu u casabaynayo ukhtahu walaashiis oo asaga ku aabaa ko ku aabaa siduu casabaynayo iyo wa binta camihi in adeertiis allati in adeertaasoo fii darajati darajadiisa ah kadalika sidaasoo kaleeto yucasibu waa casabaynaa binta ibnin oo fawqo ka koreyda oo eedadiisa ba ka koreyda waa casabaynaa saddexdaasu casabeeya marka ibnulibnigu saddexdaasu casabeeya waa goorma laakiin midda ka koreyda markuu casabaynaa in lam yakun hadduusan usugnaanin lahaa mid bintulibniga ka koreyda fardu haddaan farad usugnaani matalan waxaan idhi laba gabdhood aa jooga maydkii dhala iyo bintul ibni maydkii wiilu dhalay gabadhu dhalay iyo ibnu ibnul ibni maydkii wiilu dhalay wiilu dhalay wiilu dhalay markaasuu casabayna markaasay u baahanta laakiin matalan hal gabadho maydku dhalay haduu joogi laha uma bahnaateen mana casabeeye maxaa yaele hal gabadhu hadduu joogo nisay qaadan hulutaankii sudusaa dhima bintul ibniguna suduskaasay qaadana waxa soo haro isagoo keligiis isaga u qaadana marka markii faradku ka dhamaado oo thulutaan haween qaata ay meesha joogaan oo iyada laga dhamaysto markaasuu casabayna midda ka koreeya mar kale ma casabayna halkaas maru casabayna waayahay markaas wuxuu ku yidhi waclam ogow ana ibnal ana ana bnal ibni ana bnalibni weye ibnulibniga kamaa yucasibu siduu casabaynayo ukta walaashiisa iyo wa binta cami in adeertiisa allati taasoo fii darajati darajadiisa kadalika sidoo kale yucasibu casabaynaa bintanin waxa weeyaan bintulibniga oo fawqahu ka koreyda in lam yakun lahaa hadduusan usugnaanin fardu bian kaana waa inuu ahaado fawqahu iyada korkeeda min albanaati gabdhihii maydku dhala xaalay yihiin aw min banaati ibni xaalay yihiin aw minhumaa ama labadooda xalay ka ahaadeen man qof yastaqriqu dhamaysta athuluthayn thuluthaynka waxa weeyaan banaad waxaa jooga ulutanka dhamatay laba gabdhood maydka dhalaa jooga ayaduna waa bintul ibni labadoodia qaatay amase ayadu waxa weeye bin waxa weeyaan waa bintu ibni libni markaasa waxa ka koreeya laba gabdhood oo banaatul ibni ah ayagaa qaatay ulaanka ama waxaa ka koreeya bintu sulbi iyo bintu ibniya ka koreeya iyaduna waa bintu ibnu ibn marka haddii dadka ka koreeya ulaanka dhamaystaan wiilka ka hooseeya casamayna marka man yastaqriqu hulayn wa ama alcasabatu maca gayrihi halkaas ba casabatu bilgayr uga soo gudbay wa ama wa ama alcasabatu maca gayrihi fa hiya aluktu waa walaalta iyo fa akthar wixii ka badan shaqiiqatan mid ku aabyahoya kaanad ahaataya ow liabin ahaataya oo maca albinti binti sulbi la jirta oo binti ibni la jirta iyo fa akthar wax ka badan waxa weeyaan casabatun m maca algayr waa uktada shaqiiqada iyo uktada liabin gayrka ay ku cas la casaboobayaanna waa bintu sulbi ama bintu ibn labadaas wey wa macnaha waxa weeye ana lilbinti gabadha meydku dhalay oo amase binta ibni annisfa a usugnaaday fardan farad ahaan welilbanaati hadday badan yihiin oo banaatu sulbigu ay badan yihiin oo laba ay gaaraan ow lbanaati ibnina athuluthayn a usugnaaday wamaa fadula wixii kasoo haraa lilukti ayuu usugnaaday ow lilakhawaati ayuu usugnaaday almutasaawiyaati siman hadday midtaana keligeeda qaada hadday badan yihiin waa wada qaadanaya bilcusuwati casabanima ugu sugnaaday lixadiid ibni mascuud agu daliila asar soo hormar xadiidkii dheeraayo waxa weeyaan waxay isku khilaaf jireen cabdullah ibn mascuud iyo abu muusa alashcari abu muusa alascarina uu ku waafaqay markii dambe oo loo sheegay sida uu u xukmiyey cabdullah ibn mascuud oo uuna yiri weliba mar damayaan fadwo lay weydiin isagoo caalimkaasu dhexdiina jooga taasuu sheegay marka waa sidaas wa hada kanu macnaa qowlilfardiyiina culummada ahlulfaraaidka waxa weeyaan culummada faraaidka hadalkooda macnihiisa weeye ay yidhaahdaan waxay yidhahdaan alakhawaatu maca albanaati casabaad ay yidhahdaan alakhawaatu gabdhaha walaalaha ah maca albanaati hadday gabdha la jiraan casabaad albana alakhawaatu maca albanaati casabaad waaba u qaacida iyada marka waa inaad garato haddii l marka laleeyahay akhawaat waxaa loola jeeda akhawaat shaqiiqa shaqiiqaad ah iyo liabi banaadkan waxaa loola jeeda banaatu sulbi iyo banaatu ibn ayaa loola jeeda wa qowlu uu yidhi walaysa fi nisaai duran casaba ila aakhirihi yuriidu wuxuu ula jeedaa alcasabata binafsihi alcasabata binafsihi waxa weyan haweenka kuma jiraan alcasi binafsihi fa inahum haweenku kullahum dhammaantood dhukuurun waa lab fa inahum haweenka kullahum dhammaantood cafwan cafwan qaladan ku akriya fa inahum alcasabatu binafsi wey fa inahum alcasabatu binafsihi kullahum dhammaantood dukuurun waa lab ila almuctiqa midda horayday maahan casabatu binafsi waxaa soo gala muanaf waxa weeyaan almuctiqa fa inahaa muctiqadu casabatun casaba wey binafsiha nafsadeeday casaba uta nafteeda casaba unoqotaa wa baaqi linaathi dhadiga intooda kale casabaa saaxibaatu furuudin wey wa baaqi linaathi waxa weeyaan dhadiga intooda kale saaxibaatu furuudin waa saaxibufuruud asxaabufuruud ay noqdaan kulligood inta kale haweenka wa qowluhu uu yidhi daran bifatxi daai ayaa la akriyay iyo wa tashdiidi raa daran macnaahu waxa wey qadcan go-naan wey ey bilaa khilaafin khilaaf la-aan wey wa wa bidami daaina waa la akriyay iyo wa tashdiidi raa macnaahuna waxa weya jamiican duran wa fii bacdi nusaka waxaa ku sugan walaysa fi nisaa haweenka kuma sugnaan xaqan qabnimo casabatu saasaaba ku suganba allah subxana wa tacala alam sala allah wasala baarak calaa nabiyina maxamed